galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin axad ah tobanka bisha juun sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo haatan labadooduba ku sugan dalka singabuur halkaas oo ka dhici doono shir madaxoodkoogu maalinta salaasada waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baraha kontaroolada iyo amniga magaalada muqdisho
in baabuur magaalada muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawilo oo dadka muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawilo sidii lacag laysugu xawilo waxaasi wax dhici kar maaha meel aan xabadi ka socan oo aan nabad ah
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad maanto kale nooga barateen wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan dhismaha goobihii ay waxyeeleeyeen daadadkii ka dhacay bartamaha soomaaliya soolabashadii ka dacdi waddooyinkii burburay sida gundakoowaad oo koob iyo toban mitir oo isla socotaa laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay gundaweyn oo iyadan sidoo kale saddex mitir meesha laga soo galo dhanka shicaal jimcaale eegooda dib baan u samaynay oo maanta ku shan maalmood weyne u xihan tahay bundada howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweyd gaaray dalka singabur halkaas oo uu uga qaybgalayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un madaxweynaha kuuriyada waqooyi ayaa isna goor sii horreysay oo maanta ah ka degay garoonka jangi airbord ee dalka singabur waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo uu si rasmi ah uga tago puntland tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxaa waday diyaarad laga leeyahay shiinaha gaari madow oo ah mercedes ayaa lagu kaxeeyey kim iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xirnaa suudad madow ay dhinac ordayeen baabuurka lagu waday kim jon un ayaa markii uu tegay qasriga istana waxaa salaamay oo ay isgacan qaadeen ra-iisul wasaaraha singabur lee hasian lung madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa lagu wadaa in talaadada ay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan shirka taariikhiga ah ee looga hadlayo arrimaha nucleerka kuuriyada waqooyi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xusay in uu u sheegay wakiiladiisa inaanay saxiixin warmutiyeedka hogaamiyaasha toddobada ah ee g toddoba ay ku yeesheen amaba ay kaga qayb galeen dalka kanada maalmihii jimcihii iyo sabtidii isagoo soo xiganaya war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudo kadib markii uu trump halkaasi ka soo baxay aad aan daacad u ahayn oo daciifa ayaa trump uu boggiisa twitter-ka ku qoray isagoo ah kaga falcelinaya hadalka trudo ee ku saabsanaa tacriifadaha cusub ee maraykanku ku soo rogay kuwa ay ahaayeen amaba isagoo tilmaamay kuwaas inaan ahayn qaar wacan trudo ayaa soo xidhay shirka sannadeedka g toddoba sabtidii isagoo diiday in uu ka soo dabco halkii uu ka taagnaa ismarawaagii ka dhexeeyey madaxweynaha maraykanka donald trump gaar ahaan tacriifadda la saaray birta ama naxaasta taasi oo dareena ku abuurtay kanada iyo dalalka midooda yurub waxaana uu hadalkiisii xidhitaanka uu ku sheegay in kanada ay samayn doonto falcelin ku aadan alaabta maraykanka ugu horeyn bisha julaay koodeeda
ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudow ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalalka la isku yidhaahdo g toddoba ay ku yabooheen ku dhowaad saddex bilyan oo dollar oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul dhammaan daafaha caalamka canada ayaa ololahan ku deeqi doonta lacag gaaraysa saddex boqol oo milyan oo dollar dhinacyada kale ee ku yaboohay lacagahan ayaa waxaa ka mid ah jarmalka jaban britain iyo baanka adduunka trudow ayaa ballanqaadkan kaga dhawaaqay maalintii ugu dambeysay ee shirka g seen ee shalay lagu soo gabagabeeyey gobolka quebec ee bariga canada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda canada lacagahan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa gabdhaha iyo haweenka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku jira xeryaha qaxootiga gaar ahaan waxaa loogu abuuri doonaa shaqooyin iyo xirfado ururka s c o ama shanghai corporation organization ayaa qabsanaya kulankooga ugu horreeya tan iyo markii dalalka indiya iyo bakistan ay ku soo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xanibaya saamaynta maraykanku uu ku leeyahay bartamaha aasiya asaasayaasha isbahaysigan oo kale ah wadalalka shiinaha ruushka kazakhistan usbakistan kirgistan iyo tajikistan ayaa waxaa kulanka lagu qabanayaa magaalada kindaw oo ku taalla xeebta bari ee dalka shiinaha madaxweynaha shiinaha sin jinping ayaa kooxdan hadal oo uu jeedinayay xilligii furitaanka ku sheegay amaba ku yidhi waa inaynu diidnaa danaysiga aragtida gaaban kooban iyo siyaasadda xidhan waa inaynu xejinnaa shuruucda ururka caalamiga adduunka ee dhinaca ganacsiga taageernaa hanaanka ganacsi ee jihooyinka badan leh islamarkaana aynu dhisnaa dhaqaalo furan oo caalamiya dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka hadalka hogaamiyaha shiinaha mid si hoose u tix raacaya ismarwaagii shirkii ji toddoba ee maraykanka iyo xulafadiisu ay ku kala qaybsameen ismarwaaga dhanka ganacsiga ee ka dhexeeya labada dhinac galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington hay-adda daryaalka carruurta u qaabilsan qaramada midoobey unisef ayaa ka digtay in roobabkii cuslaa iyo fatahaadii ku dhuftay soomaaliya ay khatar aad u sarraysa oo cudurro iyo weliba dhimasho ah ay keenayaan boqolaal ay ku keenayaan boqolaal kun oo carruur soomaaliyeeda warbixinta waxaa jineefa ka soo dirtay lisan shlein waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur
xilli roobeedka sanadkan ee soomaaliya wuxuu farxad geliyey shacabka soomaaliyeed oo muddo afar sano ah aanan helin roobab ku filan taasoo keentay in dalka ay ka dhacaan abaaro deegaanada qaarna ay ku sigteen in abaartu isu beddesho macluul hase yeeshee roobabkii muddada dheeraa la sugayey ayaa isu beddelay masiibo fatahaado xoog leh barakac bahasan iyo cabsi laga qabo inay dilaacaan cudurrada faafa warbixin ay soo saartay yunisef ayaa lagu sheegay in laba boqol iyo soddon kun oo ruux ay fatahaaduhu barakiciyeen tan iyo bishii abriil ay kala bar yihiin carruur dadkan ayaa deggan goobo cidhiiri ah oo aanan nadiif ahayn taasoo sahlaysa in cudurradu ay baahaan afhayeen u hadla yunisef oo lagu magacaabo christoph bulerag ayaa ka dhigay in carruurta la ildaran nafaqadarrida ee ku nool meelaha ay ka dhaceen fatahaadaha ay khatar ugu jiraan xaalado dhimasho ah The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted roobabka waxa ay faafiyeen cudurro gaar ahaan dhimasho u keeni kara carruurta nafaqadarrada ay hayso kuwaas oo nidaamkooda difaaca uu jilicsan yahay inkasta oo aanan weli arkin sare u kac haddana waxaa weli uu heerkoodu sarreeyaa khatarta ah in fatahaado iyo cudurro kale oo faafa ay yimaadaan yunisef waxay sheegtay in xaddiga heerka nafaqadarrida carruurta ay barakiciyeen fatahaadaha ay kor u dhaaftay shan iyo toban boqolkiiba xaaladda deg dega ah islamarkaana ay gaartay koob iyo labaatan oo ah heer aad u sarreeya warbixinta ayaa lagu sheegay in la daweeyey in ka badan siddeed iyo siddeetan kun oo carruur ah oo la ildarnaa nafaqadarri kuwaas oo la siiyey cunto nafaqaysan oo nafbadbaadin ah afhayeenka yunisef bulerag ayaa sheegay in la badbaadin karo carruur intaasi ka tiro badan haddii yunisef ay hesho lacagaha ay u baahan tahay in ay ku caawiso carruurtani wuxuu sheegay in yunisef ay hadda heshay keliya boqolkiiba soddon marka loo eego boqol shan iyo konton milyan oo dollar oo ay ka codsatay bulshada caalamka lacagahaas oo ay ugu talagashay howlaha bani'aadanimo ee sanadkan
warbixintaasi dhegaystayaal waxaa jineefo nooga soo dirtay wariyaha v o eda liisa shalain waxaana inoo soo koobayey nuur xasan nuur nuur bukhaari
haatanna muqdisho irdaha laga soo galo magaalada muqdisho waxaa la dhigay kontaroollo adag waxaana guud ahaan ay ciidamadu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan dowladda ayaa xalay furtay qayb ahaan magaalada iyadoo xirnaanshaha magaaladuna ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho waxaa guud ahaan harin dhabbayaasha laga soo gala muqdisho xilligan waxaana meelaha laga soo gala muqdisho ka abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan halkaas ayayna dadku iskaga kala gudbaan kuwooda doonay magaalo inay soo galaan ama ay ka baxaan waddada xiriirsan muqdisho iyo afgooye waa halka ugu mashquulka badan waxaana yaala bar kontarooloo gaadiidka ay ku kala wareegaan gaadiidka muqdisho way ka bixi karaan balse ma soo geli karaan miila xasan waxay degantahay deegaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka muqdisho maalintii waxay soo raacdaa laba gaari oo magaalada ay ku timaadaa waxaan soo raacay laba baabuur trdishan ka soo baxay exaan imaaday exaa mid kale kasoo raacay ex waa xirneed kabacdi waa magaalada si toos kusoo galay exaa mid kale kasoo raacay alaashaan lacagta kugu baxda iyo meelahaas waa marta nooga sheekee lacagtii waxay ugu baxday nus dollar oo soo socd ah galabtiina hal dolar iga baxday sii socodka sababta oo galabtii markii la baxayo waa qaali markii lasii socdo oo magaalada aa ka bixaysid la markaa soo gelaysid waa nus dollar waa adiga waa laba baabuur oo biel ah aan soo raacay ex ilaa adiga magaalada muqdisho dhexdeeda oo baabuur ah iyo taradisho ex oo baabuur ah marka laga yimaado xirnaanshaha daafaha magaalada muqdisho saddexdii ashee lasoo dhaafo waxaa xirnaa isku socodka gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan waddooyinka mashquulka badan ee wadnaha iyo makaal mukarama waxayna saamaan ku yeelata bulshada ku dhaqan muqdisho kuwaasoo awoodi waa inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyo mootabajaajta waxaana gudaha magaalada ka abuurma goobo kala wareeg ah waxayse si gaara saameyn ugu yeelata goobaha ganacsi ee muqdisho xilli loo diyaargaroobaya maalmaha ciidda foos cabdulqaadir waxay goob ganacsi ku leedahay waddada makaal mukarama waxaynu uga warantay v o a saameynta ganacsi ee ku yeelata arrintaasi wadooyinka aad bay u xirnaayeen ganacsigii si fiican buu u kala joogsaday maanan lahayn dadkii ma isku soo gudbi karin wax kuu soo galaya ma lahan waxba wax kaa iibsanaya ma lahan daats waa waxaan isleenahne wadooyinka la xiray aad bay dadku wada saameen maalmihii ugu dambeeyey ciidan ku jirnay rabadaan wax badan baa dadka kala iibsanayeen dharkii ciida guryihii la kala bedelanayo wax walba dadka u baahnayeen wixii oo dhan marka labada maalin lasoo dhaafa ama saddexdii maalin aan dhahnay aan soo dhaafnay ganacsigeyna aad buu saameyn weyn ugu yeeshay waddadii la xiray doctor xasan shaqaali nuur oo ah qabiil ka faallooda arrimaha ammaanka wuxuu qabaa in amniga loo dhaadhacay dadweynaha balse aan luu koobin ciida ka dul saaran gaadiidka dagaal ammaankan waxaa la rabaa inuu noqdo ammaan dadweyne oo dadku ay leeyihiin oo dadka waxgarta biridkan la keeno oo waxaana laga heshiiya al-shabaabka laftigoodu dhibaatada waxay qayb uga yihiin heshiis la-aanta siyaasadeed ay mataqaana ay qayb ka yihiin ayaga nafsadooda waxaa la rabaa in si sax siyaasada loola heshiiyo ama mataqaana xal kale loo keeno moogiye in dadki inta magaalada lagu xiro la dhaho ashaabaa laydinka waaridiinaya wax laga waarideeyana ma jiraan oo dadki maalin kasta waa la diluhaya ciddiliisa ma naqaane marka wax ay saani soo kordhisay ma laha waxaan ku sheegi karaa oo keliya inayna sidaani sax ahayn oo loo baahan yahay in dib loogu laabto oo tala dadweyne laga dhigo oo waxgaradka iyo mataqaana ganacsatada iyo aqoon-yahanada iyo intii waxgarata hawsha laga tixgeliyo ay hawshan u baahan tahay doctor xasan sheekaali nuur ayaa dhaliila qaabka dowladdu u wajahday xaqiijinta amniga muqdisho saddexdii ashee lasoo dhaafay oo guud ahaan magaaladu xirnayd waxaana wax ka dhacay muqdisho in baabuur magaalada muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawilo oo dadka muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawilo sidii lacag laysugu xawilo waxaasi wax dhici kar maaha meel aan xabado ka socan oo aan nabad ah haddii dee magaalada int magaalada inta lagu dagaalamo magaalada qayb la heystoo laba ciidan ay magaalada ay kala heystaan oo markaa xabado iska soo horjeedo dee markaa dadkiis waxay noqonaysaa salaadisay ku qabataa loo dukadaa madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullaahi farmaajo ayaa shala gelikii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ku amray in la furo waddooyinka xiran hay-adaha amniga ayaa hadda qayb ahaan furay gudaha magaalada muqdisho ay ka samaysmeen meelo gaadiidku ku kala wareegaan waxaase weli baraha kala wareeg ay ka samaysan yihiin goobaha laga soo gala magaalada muqdisho gaar ahaan ex control afgooye oo dadku aysa iskaga kala gudbi karin gaadiidka muqdishona way ka bixi karaan balse kuma soo laaban karaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho waryahayaga cabdiqaadir aad buu mahadsan yahay warbixintaasi naga soo diray magaalada muqdisho dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa shalay faahfaahin ka bixisay yaboh lacageed oo ay ka heshay bangiga adduunka iyo midooda yurub waxaa kaloo ay wasaaraddu soo bandhigtay nashqadda sida ay u ekaan karto lacagta la sheegay in soomaaliya loo soo daabacayo warbixintana waxaa nooga soo diray magaalada muqdisho waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste bangiga adduunka ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu yaboohay boqol iyo afartan milyan oo dollar halka midowda yurubna ay soomaaliya ugu deeqday boqol milyan hadalkan ayuu wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ka sheegay shir jaraa-id oo uu u qabtay saxaafadda kaasoo uu kaga warbixinayay waxyaabihii wasaaraddiisa u qabsoomay bishii aynu ka soo gudubnay baanka adduunyadu boqol iyo afartan milyan oo dollar ayuu ina sii- ayuu- ayuu waa siinaya arrinteedina waa lagu jiraa waana waana dhammaystirmaysaa european unionka shirarka aan ugu jira iyagana waa la shiray ee nairobi ayaguna qayb bay ka yihiin shaqada socotee i m f ta wado qayb bay ka yihiin iyaguna boqol milyan ayay ku ballan qaadeen wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale sheegay in bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f ay ku qanceen hanaanka ay dowladda soomaaliyeed u maamulayso qorshaheeda maaliyadeed taasoo uu tilmaamay inay soo dedejisay inay ka gudbaan shuruudo badan iminkana ay marayaan wejigii ugu dambeeyey ee soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay laba arrimood baa noo suura galay marka labada noo suura galay waxaa weeye s m p two wixii loo jira laba inaan soo gunaanadno soo gebagabayno warqadino ka soo baxda oo odhanaysa soomaalidu way ka soo baxeen gebagabay taasi ku dhammaatay waxaa kaloo taa ku xigoo afartii maalmood ee dambe ahaa s m b dii saddexaad wadadii dariiqii saddexaad oo aan filayno inuu yahay kii ugu dambeeyey oo dariiq dambe aan aanu jirayn macnaheeduna yahay markaan taa dhammayno haddaan ku guulaysano inaan dee meeshaan doonana gaarno adduunka ka mid noqono cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qaabka ay ku yimaadeen deymaha soomaaliya lagu leeyahay waxaana uu xusay inay xiriir la sameeyeen qaar ka mid ah waddamada deymahaasi sheeganaya waxaan markaa ku jirnaa maanta aan isku dayaynaa lacagaha intaasoo bilyan ah mar haddaynan isku dayno in xaqiijino wax waxay ahaayeen ma laynagu leeyahy horta lacagaan mise laynaguma laha marka dawladaha kol haddii inagu aan burburay oo waxaa la wixii qoraay oo dhani aan aan aan aan duminay oo baabiinay cirka u diray habaas noqdeen oo aan waraaq meel qoran u taalaa jirin ilaa waxaad leedahay waxaan iguma leediy iguma markaad sharci aad haysato ma garanaysaa kontaraagiya waxaa haysa mugta waxaan haynaa ma jiro wixii laynagu laynagu leeyahy layiri waan iska aqbalay si kaloo aan samayn karnaana ma jirto waxaan markaa doonaynaa qola waliba inay soo inay noo soo dirto sida ay noogu leeyihin lacagto habeynta howlaha canshuur qaadista dowladda soomaaliya iyo kordhinta dakhliga ka soo xarooda gudaha dalka ayuu sheegay wasiirka maaliyaddu inay kaalin mug leh ka qaadanayso sidii loo soo daabici lahaa lacag cusub oo ay soomaaliya leedahay taasoo qaarkoodna uu naqshadahoodii soo bandhigay s m p d labaad bay ku jirtay waxaaya waxaaya waxaaya qabta waa qabanay ma qabateen waa laysbutaagay i m f kuna niman jaxinjaxaya ma aha waxay iyaga- iyagana ay ay ay ay qoondeeyeen waxay isla garteen isku raaceen waxay soo saareen inay yihiin soomaalida lacagta waa loo birid garanaya already kambaniye soo soo diray baa jiro annagaa birid garanayna Eh, sida ay u ekaan doonto qaarkood waabay soo direen waa kuwan saasay u ekaan ugu dambayntii wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan bayle ayaa carabka ku adkeeyey in wixii iminka ka dambeeya mushaaraadka la siinayo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba ay ku bixinayaan akoon oo qura islamarkaana aanay dhici doonin in qofka hay-adda uu ka shaqeeyo mushaarkiisa loogu dhiibo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in askari uu uga dhintay weerarkii maalintii jimcihii ka dhacay deegaanka sanguni ee gobolka jubbada hoose maraykanku waxa uu sheegay in askarigaasi lagu magacaabo alexander conrad oo islamarkaana kasoo jeeda gobolka arizona haddaba xaaladda maanta iyo sida weerarkaasi uu u dhacay ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay mukhtaar cabdiweli maxamed oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidanka soomaalida ee ku sugan sanguni walaal eh, sida ay wax u dhaceen haddaan kuu sheego eh, meesha beer sanguuni oo nimankan cadowgaa ay gacanta ku hayeen ayaan waxa weeye aan tagnay waan degnay meeshaas wax dagaal oo nagu qabsaday ma jirin habeen markaan deganayn kadib ayay hoobiye nagu soo turtuureen qolyihii waxa weeye argagixisada ahaa Eh, alxamdulilahi eh, hoobiyihii waxa weeye eh, wax dhibaato oo waxa weeye saas ama meeshaa kama geysan haddii laga tegi waayo waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhib uu ka iman kara uu ka imanaya khasaare iyo faa'iidaba way ka iman karaan Eh, meeshaa nin amerikaana waa waa- waa ku dhintay nina waa kaga dhaawacmay qolada maraykanka
ciidamada soomaalida maxaa soo gaadhay
ciidamada soomaalida wax soo gaadhay haba yaraatee ee ma jirto Eh, dagaalka iyada marka webiyaha hore ay soo furfureen Eh, kadib rasaasay meelo waxa weeye webiga kadibisa ay kasoo furfureen hal askari baan kaga dhaawacmay annaga xaggaga
marka eh, askariga maraykanka wuxuu ku dhintay eh, rasaasta hoobiyaasha miya hubiye ay soo tugeen qoladan argagixisada ah ayaa ku dhacay ma baabuur buu ku jiray markaas mise wuxuu taagnaa meel bannaana may walaalow ee gaari kumuna jirin meel banaan ba ayaa la taagtaagnaa oo waxa weeye meesha waa la deganaa difaac baa xidhnaa meel banaan oo la taagan yahay buu hoobiyuu waxa weeye uu ku dhacay askarigaas maraykanka ayaa ku dhintay askari maraykanina wuu ku dhaawacmay waa gartay kabacdi maxaa xigay maalintii sabtida ee shalay waxaad maqalay baabuur inuu isku qarxiyey agagaarkiina see wax u dhaceen gaarigaas walaala waxa weeye ee, qarxay ee lagu sheegayo waxa weeye gaari qarxay ma jirin ee, gaari qarax ay ugu soo talagaleen oo annaga xaggayada ku soo wataana ayaanu xogtiisa helay xogtiisa markaanu helayna waan ka diyaar garownay ciidan baa loo diyaariyey difaaca meel loogu sii xidhay ka baxsan waxa weeye ee, goobta ciidanku uu degan yahay ilaa saddex kilomitr waxa weeye ka- ka shaqeysa halkaasaa gaariga lagu qarxiyey saban baa lagu riday sabankiibaa lagu qarxiyey waa gartay marka een, wax khasaaro oo ka dhashay
wax khasaare ah oo annaga xaggan oo annaga xaggan anaga kaga dhashay ma jiro laakiin waxa weeye iyaga unbuu khasaare soo gaadhay gaarigaas lagu xisaaraa way isla duseen waxaad ii sheegtaa qorshihiinna meeshu muxuu yahay ma inaad joogtaan mise waa howlgallo marna aad ku imanaysaan sidii hore marna aad dib ugu laabanaysaan maya walaalow annaga qorshahanagu waa howlgal aan meesha aan degnay talis bay meeshaasi noqonaysaa waana kasii socon doonaa howlgalladu hore bay uga soconaa insha allah
waa gartay marka shabaabku iyagu xaggay joogaan iyo cududooda wax yar iga sheekee walaalow dadkan dagaalamaya waxa weeye waa dad soomaali ah dad meel ku kala maqan ma aha wax siyaasad aho u kala qarsoon ma jirto meelaha ay ku sugan yihiin iyo tirooyinka ay yihiin waxyaabahaas oo dhan xogtooda si dhab oo rasmi aan u haynaa waa gartay marka halkeebay iyagu joogaan idinku markaad sanguuni joogtaan iyagu halkeebay dhufayska uga jiraan meesha walaal waxa weeye ay nimankan waa niman kan habeenaya weeye oo waxa weeye toban toban labaatan labaatan meelahaas waxa weye usoo baxaan meel salka rugaho waxa weeye hadda ay si rasmiga u degan yihiin oo duurarka aan ka ahayn ma jirto
kaasina waxa uu ahaa mukhtaar cabdiweli maxamed oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka soomaaliya ee ku sugan deegaanka sanguuni waxaana uu u waramayey haaruun macruuf haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeysta waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno dib u hedhiska gobolka hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi khaasatan magaalada beledweyne waxaa marti inoogu ah barnaamijka guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow guddoomiye kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa dhowahay waa dhowahay waana isalaamayaa eh, dhammaan dhegaystayaasha iyo bahda v o a Salaam gaar u ah.
ahaan eh, tiimkan daadihinaya ee ee barnaamijkan waa tahay eh, salaamullah ayaan annaguna ku leenahay waa kaaga guddoonnay dhegaystayaasha iyo bahda v o eda ugu horreyn inooga waran xaaladda gobolka hiiraan guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaadii kadib mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa inta eh, na dhegaysanaysa iyo inta eh, khadka ku jirta En, xaaladda guud ahaan gobolka hiiraan waa iska caadi wax dhibu ma jiraan xaaladdu waa iska dee soomaaliya aan la qabnaa xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay nolosha gaar ahaan magaalada beledweyne ee war la qabaa xiise male magaalada beledweyne waxaa ku fariistay fatahaadii soomaaliya oo dhan ka dhaga qaaday Eh, haddeerna alxamdulilahi waa biyi wax naga laabteen magaladan dib ugu laabanay Eh, wixii karaankeenna ah oo aan qaban karnana gacantaan kula jirnaa Eh, culayskana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga eh, sanitationka eh, xagga wadooyinka eh, xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tiirsaneed oo magaalada magaalo ganacsi ahayd waxaan u baaqayaa dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka magacayga waa sheekh cabdisan nuur wayaan waxaan joogaa magaalada gaalkahaya ee gobolka mudug waxaan salaamayaa dhammaan daadihayaasha daadihayaha barnaamijka iyo guddoomiyaha ee gobolka ee hiiraan guddoomiyaha su-aal baan weydiinayaa oo ah guddoomiye, maxaa sababay dhinaca ee, fatahaada gobolka hiiraan inay soo noqoto waxaan waxaan waxa- waxaan hadda aan ogsoonahay dhammaan shacabka soomaaliya ay ogsoon yihiin magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inay ka dhacday fatahaad aad iyo aada u ballaaran banaan kuna shacab ay ku eh, mataqaana ay ku barakaceen marka maxaa sababa mataqaanaa dee wala socon kara fatahaadaasi oo keenay waana mahadsantihiin dhammaan fiirooda adigaa mudan waxaan su-aashu way caddahay maxaa u sababa inay soo noqnoqoto weeye guddoomiye kusoo dhowow ha waa salaamayaa walaalkeena saa'ilka ah taasi dadka gobolada dhexe soomaaliya yaqaana magaaladan waxay dhacdaa waa magaalo buura dhexdooda waa magaalo buuraleya gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooday kusoo aadaa waa meel aan in loo helo qarash iyo dakli system ama caalamka ama dawlad xoogan ay ka wareejisa mooyaane aan biyaha laga leexin karin marka taasaa sababaysa magaalada maadaama buura ku dhex taalo in markii biyuhu insha allahu ilaahay uu madar fiican keenaba webigu uu karkarada jabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan waayahay dhegeysto kale ayaan u gacan hadinayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o e da iyo dhegeystayaasheeda iyo guddoomiyaha ku jira waxaa ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib haddaan u guda galo su-aalahayga waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada beledweyne ka hor ma ka warhayseen dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada beledweyne ee baaba-ashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda v o e da waa salaamad waa waa waayahay maxamed cabdi intaada ka bixin meeshaad ka soo hadlaysa noomaada sheegin magaalada muqdishoa kasoo hadlaya magaalada muqdisho aad ayaad mahadsan tahay guddoomiye laba su-aalood oo toosa weeye kusoo dhawow tan tan hore waa waa mahadsan yahay walaalkii kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa biyo informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dawladda etoobiya ilaa iyo kelilka la warsado soo socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa hadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa lagu loo diyaargaroobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaargaroobeen boqol boqol waan u diyaargaroobi karna laakiin imkaaniyaadkeedii ma aanan haynin dadku marka si dabiici ay marka hore u bixeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeen ayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qeyla dhaansano walaalaheen amisom dadkii koob iyo toban kun oo qoys waxaa badbaadiyey ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay banaanka tageenna falilah alxamdu maamulku waa dhex degay anagu waa dhex fariisanay waxay ahaynaan la qaybsanay wixii dadka muxsiniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan ugu faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba afartan iyo shan qiyaasta baahidii halkaas waa waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgiyadii booliiska waxaan u diyaarinay dad kale oo timam ah oo dadka wacyigeliya oo baraarujiya marka waan ka warhaynay gacantaan ku haynay wixii maaragtay ay ku sugnaayeen ayaan anaguna la qaybsanay waayahay taas taasi waa tii horey lamid tahay waxaa looga hortegi karaa biyahan oo magaalada beledweyne oo laba buurood dhexdood ku taala oo magaalo buuraley ah biyahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo qarash ama ha lagu helo system dawladnimo ama ha lagu helo system dadku maaragtay ayagoo iskood arrimahan ay isu kaalmaysaan biyahan oo magaalada laga leexiyo oo biyo xireen loo helo unbaa looga bixi karaa waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay usoo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma ma jirtaa tiro go-an oo aad og tahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay la eg yihiin waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxaana soo gaaray oo annagu aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkeyga lacag fara badan oo konton kun oo dollar aqalka sanadka soomaalida naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag wax kaloo na soo gaartay saddex boqol iyo labaatan kun ah oo ayadoo naga soo gaartay lacagtii milyuunka ahaa ee fatahaada masiibooyinka oo ka xeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaaladan beledweyne aan jooga laba boqol oo kun oo dollar ayaan ku qaybinay buulo berde waxaan ku qaybinay toddoba ayaa lagu qaybiyey toddobaatan kun konton kunna waxaa lagu qaybiyey magaalada jalaksi lacago kale waxay naga soo gaareen gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir iyaduna waxay ahayd lacag lixdan iyo lix kun oo dollar ah marka lacagahaasi waana soo gaareen afar kun iyo lix boqol oo dad maato iyo cuuryaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay intii kalena gacantaan ku ku haynaa maalintii sagaalaad ayaan maalin waliba shan kun shan boqol oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa iyadoo guddigii fatahaada abaaraha degmada beledweyne oo la sameeyey oo dad mutawa- mid mutadawiciin ah dad ganacsata ah dad culamaa udiin ah aqoon-yahano iyo haween isugu jira ay waxaas gacanta ku hayaan annaguna aan kor ka monitorin karaynayno qurba joogta soomaalida meelo badan ay kala joogaan reer hiiraanba hormuud ha ka ahaadeene lacago badan bay aruuriyeen ayaga wax caddaana idinma soo gaarin miya Eh, qurbo joogta m- waa salaamaynaa intiina soo xustay iyo intiina soo maaragtay eh, taageertay Eh, fariin adagaan u diraya halkaan inooga faa'iidaystaan rabaa Eh, waxaad ka dhalateen dad eh, lixdii biloodba in masiiba ku hadfito calafkooda iyo ayaankooda alla ka dhigay qadarka eh, naga soo kiin gaaray annaguna waa ognahay idinkuna waad ogtihiin Eh, waxaa cilladaas ku leedihiin wixii oo aad hal meel soo wada marin kartaan inaad labaatan albaab ku ka- ku kala keentaan oo wixii tafaraaruq iyo maaragtay ay noqoto in eh, eh, kontonba meel ka soo baxdo marka u midooba fekerkan eh, reer hiiraan dhibaatada aad kaga saaraysan taas iyakan leeyahay tan kale lacag reer qurba joogana soo gaartaa jirto Eh, qaarna waan haynaa oo lixdan iyo lix kun oo dollar wax naga soo gaartay eh, qurba joogta qayb kamid a soddon kun oo dollar wax naga soo gaartay qurba joogta qayb kamid a maantadan laftirkeeda shan iyo toban kun oo gaara niman oo qurba joogaha soo diray ma aanan qaybinin reer finland waxaa naga soo gaaray kun iyo saddex boqol iyo konton dollar kun iyo konton dollarna eh, reer walaalaheen eh, jowhar ayaa la siiyey marka waa mahadsan yihiin lacagaha noocaasa naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dowladda xaggeeda ka timid lacag lamid a oo sidaa u xoogan ama isugu xiran nagama soo gaarin qurba joogta eh, soomaaliyeed ama reer hiiraan waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka bismillah magacaygu waa cabdirasaaq cumar maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maadaama aan si toosa aan u joogay masiibadii ka dhacday magaalada guddoomiyaha aan la mid ahaa kumeelna aan joogay kollay masiibada sidee loo maareeyaa iyo su-aal kama weydiinayo hal su-aal ayaan guddoomiyaha weydiinayaa midaasoo ah dadkii een, fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyo weliba dadka aadka u jilcan ee aanan wax qabsan karin ee ilaa iyo hadda ceel jaalla ku sugan tirakoob loo sameeyey si guryahoodii loogu aymiyo ma jiraan guddi walba loo bixiyey iyo wax walba loo hagaajiyey waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saaran jiray oo aanan waxba meel u oolin haddana wixii guryihii ay ka qaadeen daadadkii waayahay oo dhinaca waxay ku dhaqaalaha dhiftaan aanan haysan waa waa mahadsan tahay guddoomiye soo dhawow Eh, waa ku dhowahay cadirsaaq eh, cumar waad mahadsan tahay Eh, aad aan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday beledweyne inuu ca- maanta qadka ku jiro Eh, cadirsaaq maanta u dambeysay eh, aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo nin eh, kale oday oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee gaasimaha guud ah waxaan aadnay meeshii dadku ku barakaceen oo xalay iyo hameen hore eh, halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo team eh, qoladan walaalaheen amisoon ah gaar ahaan qolada reer jabuuti waan soo dhex marnay Eh, meeshaasi abuu macaane cabdi waxaa ku haray eh, dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah ama ayagu iskood markii horeba guryo eh, degaana ku samaystay mooyaane wax kale oo dib magaalada ugu soo noqon waayo oo ama tabar u diiday ama talaxuma u diiday kulama aana kulmin Eh, waanaad tegi kartaa waad ii imaan kartaa waa isla soo fiirin karnaa laakiin dadkani waxay u badan yihiin dad taagaable ah markii hore oo magaalada gudaheeda la deganaaba dad baa nolosha loo loo loo loo qaaraami jiray ama loo ay cirri ku ahayd masiibadaasina waxay ka timid eh, lacagta shilin soomaaliga oo muddo eh, laba sano iyo abaf ah magaaladan eh, dhibaato ka haysatay oo aan u shaqayn jirin taasoo kaliftay in gabadhii yaanyada gadan lahayd iyo qofkii gabadhii shaaha karsan lahayd iyo wiilkii yaroo baarashka ahaa bridgekoodii cilka lagu laalay dhibaato kasta oo ama fatahaadu noo geysatay ama abaaru noo geystayna waxaa noolu qabatay lacagtaa shilin soomaaliga socosho la-aanteeda ayadana waxaa ka mas-uula aan dhihi karaa eh, wax eh, eh, annagu aan gacmaheena iyo lugaheena kula nimid oo masiibo ah marka cabdirasaaq waad mahadsan tahay wax aawo meeshii ku dhibaataysanu ma jiraan meeshaasi bacii ugu dambeeyey waan ka soo saarnay halba aan ku reebnay Eh, dadkiina way ka soo guureen annaguna kama soo tagneen meeshaas haddii dad inay magaalada dib usoo noqdaan danaynaya ay jiraan ee waan- waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgeliyo iyo la jirkeena ay u fiirsadaan waa ku salaamaya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka hiiraan fatahaadii kadib khaasatan magaalada beledweyn oo fatahaadaasi ay si aada u saamaysay Eh, guddoomiye hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo guddoomiyaha degmada beledweyn iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadku u qaxeen oo indhihiina kusoo aragteen marka wasaaradihii waa bateen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa hirshabelle waa tan hirshabelle ee, waxaan rabaa on kale halkan inaan kaga faa'iidaysta aan rabaa ee, annagu kasoo laabashadii kabacdi maxaad qabateen su-aasha ahayd iyo maxaa la qabtay kasoo laabashadii kabacdi wadooyinkii burburay sida gunda koowaad oo koob iyo toban mitir oo isla socota laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay gunda weyn oo iyadana sidoo kale saddex mitir ee, meesha laga soo galo dhanka shacali jimcaale eegoodii dib baan u samaynay oo maanta ku shan maalmood weyne u xiran tahay ee, bundada howladaga iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey dhowr qaybood oo biyuhu ka furfureen dib baa loo organisaariyey loo loo loo loo loo loo habeeyey oo xameen iyo maalin baa laga shaqaynayay ee, dadkii ciddii taqaana taqaano markaan wadada bundaweyn ka shaqaynaynay sidii isu socodkii dadkii mujtamacii reer beledweyne u socdo bundada ee dhamagaali dhabarkeeda dambada wadada marta soddon mitir oo ka mid ah oo bundada waraaboole ama bunda koowaad la yidhaahdo biyihii baabi'iyeen ayagana dib baan uga shaqaynay oo ilaa iyo saddex boqol oo kaariko oo dhagax iyo carro iyo daay isugu jirtaa shalay iyo maanta daraa lagu subay intaasoo howlana mujtamacan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena anagoo kaalmaysanayna iyo qaybaha kale oo bulshada ayaan ku- u diyaarinay oo aan u horgalnay oo haddeenna waxqabadkaasi ee meeshaasuu noo maraya Eh, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana kusoo qaadanaynaa fatahaadii kadib gobolka hiiraan oo dadyoogii ka qaxay fa- ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ay guryahoodii ku noqonayaan waxaa inoo marti ah guddoomiyaha gobolkaasi cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo guddoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama aad la wadaagaysaa asalaamu calaykum anigoo ah basra jees jooga magaalada beledweyne waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi sufrow Een, guddoomiye waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan oo soo maray gobolka hiiraan Een, dhan walbaba maamulada oon ahayn kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka hiiraan inay tahay wadooyinka kala xiran mudane guddoomiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo Een, adiga ka guddoomiye ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha biyo een, baxada wadooyinka xiran iyo dhammaan waxaa ka taagan een, gobolka hiiraan basra aad ayaad u mahadsan tahay Eh, guddoomiyahay ah ee, basro waa ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale ee, dee qofku haddii la yidhaahdo war waxaasi waxaas ka waran ee, dhihi maayo waxba ka qaban maayo waa samayda caadada ama bini aadanka basre insha allahu annaga ee, muddada hadda aan magacaabanayo aan xafiis ka joogno waa muddo iska gaaban ee, sagaal iyo toban casho kabacdina dhibaatadan ee fatahaadda we- webiga shabeellea nagu dhacday hadeerna iyo kii aan la daala dhacaynaa ee, iyadu shanigeedii waktigeeda noqon doontaa waxaasina wax ka qabano qorshaha balan one balan b balan a balan d intaba waa isugu jirtaa waana bismillahi kariim waxaan samaynaynaa wax ugu macquulsan oo fursadaha aynan ka faa'iidaysano sidii dadkaasi ee, la isugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste guddoomiye cabdulaahi sufurow maxaad weydiin lahayd bismillahi raxmaan raxiim magacayga eh, waa abuukar sheekh cabdilaahi eh, joogo magaalada beledweyne Eh, gudoomiye eh, cabdilaahi safarow waxaan weydiinaa eh, magaalada eh, beledweyne wadooyinka soo gala eh, inta badan waa burbursan yihiin Eh, waxaa ugu muhiimsan hal wado oo dheer oo gobolada soomaaliya oo dhan qaybiso Eh, ilaa hadda gawaariyaa soo galan magaalada oo wadooyinkii godan awgeed soo marala marka guddoomiyaha waxaan leeyahay maadaama eh, muddo wuxuu magacaaban yahay laba bilood ah wuxuu la kulmay eh, fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada beledweyne soo maran nasiibkiisa ay noqotay waxaan weydiinaa maxaa wadooyinkan qorsho eh, oo maaragtay deg deg eh, oo shacabkii waa ka warsugahayaan maamulkii gobolka ay ka warsugahayaan eh, mudane safarow ataa ugu sarreeya gobolka Eh, maxaa si deg deg ahoo maxaa hadda qorshe ah uu damacsan yahay guddoomiyaha gobolka oo shacabkiisa uu la wadaaga waayo intaanan guddoomiyaha u gudbin wadada waxaa tiri waxay isku waxay qaybisaa gobolada soomaaliya ma isku xirtaa mise way qaybisaa waa isku xirtaa wadooyinka isku xirtaa eh, Waaya.
gobolada soomaaliya ay isku xirtaa eh, waxaana ugu daran maaragtay eh, labada qayb oo magaalada eh, ma- eh, ilaa burjada ciinta ilaa janta labadaas qayb oo ugu daran oo maaragtay eh, ilaa magaalada gudaheeda waa burbursan yihiin meelo badanaa bursan meelaha qaarna hadda waa lagasoo shaqeey oo guddoomiyaha aad ugu mahadsan yahay shaqou ka qabtay waad Laakiin mahadsan baxada tahay waa waa mahadsan tahay guddoomiyaha isagaan u daynaynaa inuu tiisa ka hadlo Eh, guddoomiye cabdulaahi Wuxuu- safarow kusoo dhowow abuukar waa ku salaamayaa si khaasa su-aashaad isi weydiisa waa kaaga mahad celinayaa abuukar eh, dadku inay eh, wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyaga inay dadaalaan oo ay ilaahay tuugaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo ay wax abuurtaan tan kale eh, abuukarow maxaa xog iyo information maadaama aad maamulkii tahay maxaad nagu dhaantahay ayaan u qaadanaya su-aashaada Eh, waxaa jira eh, assessment la sameeyey oo muddo eh, afar maalmood hadda intaan magaalada gudaheeda ku jirna la sameeyey Eh, rajaan leenahay xulyaha samayn jirnay raan noo yimid in toban kilomitir oo burjada ciinta ilaa iyo shanta kundisha ah Eh, haddii ilaahay dadkan eh, ayaankooda ka dhigo eh, team noo sameynaya engineer noo soo diray iyadana waxaan rajeynaya biidnillahi karim intaan halkan joogno inaan ku guulaysano tan kale eh, waxaa ii qorshaysan eh, teamkaasi haddii la waayo in dhaqaalaha ka soo gala gaadiidka u sameyno discounty eh, dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno xooga ku jiraan ognahay eh, wax lagu qaban karo eh, inaan arrintaasi kow iyo laba iyo saddexba ka dhigno haddaan la isku soconin hadda meeshan ganacsi kale ma jiro waa gaadiidkaas iyo maaragtay en ganacsigaas annaga gobollada kale oo soomaaliya ama aan isku xirna ama aan aan- aan aan- aan u aadno sida ugu macquulsan in waddadaas looga faa'iidaysto waxna looga qabtaan rabnaa waxaanan rabaa culayska inaan saaro marka ugu horeysa buundooyinka gogo-an inaan aan annagu dayactirano kabacdina contribution joogta oo ilaa ma aan ka samaysano danta annagu aan leenahay waddooyinkaas aan la joojin oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan waddada ugu talagalno qorshaha iyaga iyaga diyaarsanno waa kaas abuukar waana mahadsan tahay waad mahadsan tahay guddoomiye cabdulaahi sufurow waxaad isticmaashay dhowr erey oo afqalaad ah oo discount iyo assessment iyo isugu jiro marka waxaan rajaynayaa inaad eh, naga yarayso si ay dhegeystayaasha o dhan ku wada fahmaan dhegeystayaasha haddaan halkaa kaga baxno guddoomiye waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna marka laga tago dadkiina soo wacay ee su-aalaha ku weydiiyey dad badan oo soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka hiiraan maxaad eh, ugu dambayntii hadalkaada kusoo gebagabaynaysaa waad mahadsan tahay Eh, sida nuxur kale eh, wax halkan ka jira su-aal aan ugu bayaaninayo dadka soomaaliyeed aad igu weydiisay Eh, halkan waxaa ka jira eh, dhibaato bini aadan ku habsan lahayd midii ugu weyneed Eh, duurkii iyo dhaxantii iyo qoraxdii iyo guri la-aantii dadku waa ka yimaadeen hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo een, qayladhaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahaa hadda taala maxaa yaala waa isku darsamay meeshan guryihii way isku baaba'een way isku darsameen dad baaban gurigooda meeshu ka dhisnaa aan la aqoonin Een, musqulihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen halkan waxaa ka jira marka guri la-aan oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xoogan wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro Eh, dib in loo sameeyo eh, noloshii aasaasiga ahayd ee- ee- ee xagga caafimaadka eh, xagga biyaha xagga ganacsiga iyo suuqyadii marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida Eh, maxaan kula dardaarmi lahayd dadka soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer iraan haddii aad i tirahdana soomaaliya caam waxaan leeyahay soomaaliya inaad idinku wax istartaan ood iskaalmaysataan oo aad coloosha iyo urkaba isku furtaan ayaan horta soomaaliya kula dardaarmaya reer hiiraan waxaan kula dardaarmaya reer hiiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay een, sicir barar iyo abaaro iyagana iyagana waxaan leeyahay reer hiiraan oo idin ilaahay ka baqa Eh, waxani waa masiibo waxay idinku soo noqonayaan dhibaatada aadan soomaalida kale la qabin ama abaaraha ama fatahaada caloosha isku fura waxaan idiin iclaaminaynaa maalin aad u qabsataan maalintii iscafiska reer hiiraan gaar ahaan dadka reer beledweyne waxaan leeyahay reer beledweyne waxaan idinku soo ururinayaa noo imaada wax nala qabta nasoo garab istaaga waxa anagu aan qabsano marka nala ku daysado ayaa dadka kale caalamka ama soomaalidana taageeraysaa reer beledweyne oo fadhiga kasoo kaca la shaqeeya maamulka iyo dadka idinka arrimihiina u qumay nagulana shaqeeya waxa aan qabanayno inaad taageertaan Waa waxa aan qabanayno inaad soo garab istaagtaan aad aadna umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow guddoomiyaha gobolka hiiraan aad baan kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga iyo macluumaadka aad nala qaysatay dirkaba aad baad umahadsantihiin idinkana waa mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu marti ahaa cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi ufurow oo ah guddoomiyaha gobolkaasi waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambena ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buulle jaamac ayaa nala socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a haatanna australia iyadoo lagu guda jiro tobanka maalmood ee ugu dambeeya bisha ramadaan ee barakeysan ayaa muslimiinta dalkaasi austraaliya ku nool waxaa lasoo diristay walaac xoogan oo ku saabsan goobaha ay ku cibaadeysanayeen kadib markii dowladda waddankaasi ay xirtay masaajidyo ay leeyihiin muslimiinta ayna amreen in waddanka laga musaafuriyo qaar ka mid ah imaamyada arrimahan ayaa xuseen barre aadan uu ka wareystay cabdulaahi xasan buraale suxufi madax bannaan oo ku naal- ku nool austria dhegeystayaal iga raalaada australia ayaan ku sheegay oo ah dalka austria
dabcan arrinta horta waxay ka dambeysay markii dhowaantan ay la wareegeen wadankan austria xisbiga midig dhexe iyo xisbiga eh, midig fog oo lagu kala magacaabo xisbiga o p b oo ah xisbiga midigta dhexe iyo xisbiga midigta fog oo inta badan ah xisbi aada iyo aad yani een ugu soo horjeeda soo galootiga een kuna sifaysa runtii een islaam islaam naceebka iyo cunsurinimada ee kaasoo la yidhaahdo f b o markii dhowaantan ay la wareegeen kadib een waxay soo saareen dhowr sharci oo yacni xadidayo een soo galootiga een kasi kow haddana waxaa yacni noqotay la yaab een in een lixdan een inay ku dhawaaqeen lixdan imaam iyo een toddoba masjid oo ay leeyihiin khaasatan een turkida inay ku dhawaaqeen inay xirayaan oo already ba hadda qayb ka mid a ay xireen Ah, waxay kaloo yacni een ku dareen xuseenow in lixdankaas imaam ee boqol iyo konton ka mid ah een qaraabadii halkan u joogtay iyo caruurtoodii inta badan inay yacni riski ama khatar gelin karaan inay een lumiyaan aqoonsiga iyo jinsiyadda een waddankan austria ay ka haystaan maxay tahay sababta marka imaamyadaas loo beegsaday Eh, waxay ku sifeeyaan een waaxda een arrimaha diimaha quseysa ee waddankan austria ee war ay soo saartay waxay ku beegsadaan sida ay sheegeen in een maxaan ku yidhahdaaye ay ku sifeeyaan number one in eh, ay yacni een waxa ay kugu yeereen inay funding amaba fangarayn ay ku sameynayeen een kooxa diimeedyo dibadda ka ah waddankan austria oo ah een kooxaha khaasatan een ka dagaalama bariga dhexe iyo wadamada yacni ku xeeran Eh, waxaa kaloo ku sifeeyaan in yacni eh, ay noqotay talabaadna eh, in ay faafinayeen een masaajidadan qaarkood een afkaaraha loo yaqaano selafisha ideen oo afka jarmalka yacni ah een af soomaaliya noqonayso afkaaraha yacni salafiga inay faafinayeen een caruurtoodana yacni ay ku een tallaalayeen afkaarahaasi een labadaas een ugu waaweyn een eedeyn ayay usoo jeediyeen taasaana yacni waxaa ilaa haatan koosgareysay inay yacni warkan soo saaraan lixdankaas imaamna inay yacni eriyaan waddanka ay ka eriyaan toddoba masaajidna ay xiraan inkastoo een ay soo saareen war war een waraaqo kale oo ay dhahayaan een intaas waan ka badinayna waxaa laga yaabaa xataa wasaai masaajidada intooda badan een turkida xataa aysan ku ogaan doonine een xataa carabta een masaajidada ay kuleeyihiin xataa inay yani een xiri doonaan sida ayaga hadda ay sheegeen warka kusoo baxay go-aankan xirista masaajida iyo erista eh, a'imada ama imaamyada ma go-aan kama dambayna mise waxaa u bannaan dadka ay arrintaas saamayso inay maxkamad tiigsadaan Ah, ilaa iyo hadda een authority-ga iyo yani powerka een qolooyinkan hadda waddanka la wareegay een yani waddanka hadda ayaga yani een een hoos hoos- hoos yimaada intooda badan een waxay awood u leeyihiin number one inay shuruucda waddanka een direct wax ugu bedelaan iyadoona xataa aysan marin een wax yani parliamentary ah een awoodoo dhanna hadda waxay kusoo ururtay gacantooda een horeyna waxay dhowr yani u bedeleen een qorshe een dhowr sharci oo horey ay ugu soo saareen dadka een soo galootiga ah isla markaana xataa iyadoon baarlamaanka iyo een, yani xukuumadda in la dhaqan gelin xataa toos direct ay u dhaqan geliyeen marka yani waxaa la dhihi karaa een, inaysan imaamyada hadda u furnayn janisa inay yani een, maxkamad amaba een, waxyaabo kale ay tiigsadaan oo eh, laakiin ay ku khasban yihiin hadda sida la sheegay een, in ay waddanka isaga baxaan waa hadda yani een, inta ugu badan eh, sida ay sheegayaan een, waaxda eh, arrimaha dabagalka diimaha ee waddankan austria waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan gaar ahaan tobankii u dambeeyey ee dadka muslimiintu aad ayay ugu cibaadaystaan masaajida marka go-aankan sidee buu dadka muslimiinta u saameeyey Ah, xuseen inta badan een, khaasatan xataa haddii aan dhahno een, soomaalida waddankan ku nool ah, khaasatan ayuu taabanaya maxaa yeelay soomaalida een, ma laha een, masaajido yani rigli ah waddankan kuma laha khaasatan een, marka laga soo dago magaalada vienna oo caasimada u ah een, goboladoo kale een, masaajido waaweyn kuma laha soomaalida Een, inta badan waxay ku dir- waxay ku tiirsanaayeen een, masaajidada turkida Eh, carabta sidoo kale masaajido kuma laha Een, qowmiyadda ugu xooga badan waddankan degan ee turkida ah een, waxaa lagu qiyaasaa een, ugu yaraan een, saddex saddex kun eh, saddex boqol iyo lixdan kun oo turki ah aa lagu qiyaasaa marka ayagaa ugu xoog badan een, jaaliyad ahaan waddankan een, waxayna kaga jiraan kaalinta koowaad haddii ay noqon lahayd jaamacadaha haddii ay noqon lahayd masaajidada inta badan muslimiinta oo dhan waddankan yani deganna waxa ay hoos yimaadaan een, turkida Eh, saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa tusaale een, shalay oo jimca ahayd waxaa laleeyahay wargeysada qaar waxay qoreen in dadkii een, looga talagalay inay ku dukadaan masaajidada qaarkood ee la shaaciyay in la xiray in een, ay ka war heleen markay masaajidada rabaan inay ku dukadaan salaadii jimcaha in eh, yacni een, masaajidka albaabkiisa lagu qoray waxa loo yaqaana geshlosen calaamad ah oo macnaheedu tahay yani inay xiran yihiin oo closed ay yihiin already taasna ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u balaaran dadkii ku cibaadaysan lahaa masaajidada marka lama soo koobi karo dabcan saameynta balaaran ay ku leeyihiin waxaa kaloo xusid mudan xuseenow in ramadaanta oo kale inay yani qolooyinka ugu badan ee anfurka dasiin jira dadka yani masaakiinta ah ee wadankan ku noq ku dhaqan ee kaabanka ku jira inay ahaayeen turkida saameyn ballaaran ay ku yeelan doonto ayna already ku yeelatay ilaa haddaba dhibaato weyn ay kasoo gaartay runtii dadkii masaakiinta ahaa ee anfurka yani markaas ay u samayn jireen kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xasan buraale oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka austriya waxa uu u waramayey xuseen barre aadan haatana dhegaystayaal aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaara waxaynu haya wariyahayaga minneabolis maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo diyaargarowga koobka kubadda cagta adduunka waddamada qaar ayaa durbacaga dhigtay waddanka ruushka oo koobka lagu qabanayo sanadkan islamarkaasina ciyaaruhu ay ka furmayaan toddobaadka dambe waa afar iyo tobanka bishani hase ahaatee weli waddamada qaar ayaa kulamo isdiyaarisa ciyaaraya habeenkii xalay ahaa kulan adag ayaa waxa uu dhex maray waddanka tunisiya iyo sbain ciyaartaasi oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta laisla gaaray islamarkaasina xulka qaranka sbain ay daqiiqadihii dambe ciyaarta goolka guusha dhaliyeen oo ciyaaryahan asbas ciyaaryahanka la yidhaahdo uu goolka guusha u saxiixay ciyaaryahankaasi oo beri u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaasina la sheego inuu yahay ciyaartooyda ku guuldaraysatay horyaalka waddanka ingiriiska hase ahaatee waxauu haatan daaqada kala baxay wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea ee morata oo uu qaranka ka saaray booskiisana buuxsaday waxauna habeenkii xalaha xaqiijiyey goolkaasi uu dhaliyey inuu yahay ciyaaryahan u aqalma inuu xulka qaranka ee sbain u matalo koobka kubadda cagta adduunka hase ahaatee kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray wadamada maraykanka iyo faransiiska ayaa mudan in si wanaagsan looga hadlo kulankan hayaa waxa uu ahaa kulan ay labada kooxood ciyaar adag soo bandhigeen weliba waxaa xusid midan maraykanka inay u ciyaarayeen ciyaaryahaano aada u daayar walow qaranka maraykanku uu ka maqan yahay woolkaabka sanadkan ama koobka adduunka oo ciyaaraha isreereebka uu ku soo haray haddana kulankii uu xalay la ciyaaray faransiiska wuxuu ahaa mid ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee faransiiska warwar gelinaya islamarkaasina rajadii laga qabay koobka adduunka inay ku guulaystaan aad moodo inuu buur dheer sii saarayo qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa lagu nastay hal gool iyo waxba oo xulka qaranka ee maraykanku ay ku horreeyeen qaybtii dambe daqiiqadihii ugu dambeeyey maray soo dhowaayeenna waxaa goolka bareejada ahaa u dhaliyay xulka qaranka ee faransiiska wiilka ay ku dhaartaan ee nambarka tobnaad loo xiray ciyaaryahan embeba waxaa xusid mudan ciyaarta markii dambe inuu macalinku isla helay ciyaaryahanada bogba tolizo cusmaan dembeele iyo weliba ciyaaryahanka embeba islamarkaasina ay soo bandhigeen kubad qurux badan oo dabcan keentay faransiisku inay goolka bareejada helaan walow ay qarka u saareen inay badiyaan si kastoo noqotaba faransiiska sanadkan waxaa la rajaynayaa inuu ka mid noqon doono wadamada loo filayo inay koobkan ku guulaystaan sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahan ka mid a ciyaaryahanada faransiiska oo la yidhaahdo fakir islamarkaasina u ciyaara kooxda leon oo liverpool ay doonaysa inay ku soo iibsato lacag gaaraysa konton iyo saddex milyan oo labada kooxood ay heshiiskoodu qarka u saarnaayeen inuu toddobaadkan dhammaado ayaa kooxda kubadda cagta ee leon warbixin ay soo saartay waxay ku sheegeen in heshiiskii ay la gelayeen liverpool ay ka noqdeen islamarkaasina ciyaaryahankaasi uu kooxdan lasii joogi doono la arki doone haddaba ciyaaryahankaasi liverpool iyo leon halka ay ku kala dambeeyaan dhegeystayaal intaynu mar kale dib u kulmi doono barnaamijkan la mid a waa maxamuud mascade wedele sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwac inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa mahadsanid nuur madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goordhoweyd gaadhay dalka singabore halkaasoo uga qayb gelayo kulanka taariikhiga ee uu la yeelan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha kuuriyada waqooyi ayaa goor sii horweysay oo maanta ah isna ka degay garoonka jang airport ee dalkaasi singabore waxay ahayd markii ugu horreysay uu si rasmiya ugu tago pyongyang amaba u caasimadda waddankaasi kuuriyada waqooyi taniyo markii uu talada la wareegay sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii waxa waday diyaarada laga leeyahay dalka shiinaha gaari madow ah marshantis bens ayaa lagu kaxeeyey kim iyadoo koox ilaaladiisa gaarka ah oo xidhnaa suulal madmadow ay dhinac ordayeen baabuurka lagu waday dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in dalka dalalka la isku yidhaahdo g toddoba ay ku yaboheen ku dhowaada saddex bilyan oo dollar oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugula daafaha caalamka kanada ayaa ololahan ku deeqi doonta lacag gaadhaysa saddex boqol oo milyan oo dollar dhinaca kalena ku yaboohday lacag lacagahan ayaa waxaa ka mid ah dalalka ku yaboohay wadamada germany jaban britain iyo weliba bangiga adduunka dhinaca kalena ururka s c o amaba loo yaqaano shanghai corporation organization ayaa qabsanaya kulankoodii ugu horreeya tan iyo markii ay dalalka indiya iyo bakistan kusoo biireen isbahaysigan oo si weyn loogu arko inuu yahay mid lagu xanibayo saameynta maraykanku uu ku leeyahay bartamaha qaaradda eshiya asaasayaasha ururkan amaba isbahaysigan ayaa ah wadamada shiinaha ruushka kazakhistan usbakistan kirgistan iyo tajikistan waxaana kulanka lagu qabanayaa dalkaasi shiinaha magaalada ku taalla ee qindow islamarkaana ku taalla xeebta waddankaasi madaxweynaha shiinaha xi jinping oo ayaa kooxdaasi la hadlay ayaa ka hadlay arrimaha ganacsiga iyo weliba waxyaabaha ay wada yeelan doonaan aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac oo inala socodsiinaya qodobada wararka ah caalamka ugu doorka roona haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiido nabi ammaana
صلاة الله عليك يا محمد يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب نبي قبري يوسف الشقيري قدر يا محمد يا رئيب هاي قرشو وتقولوا سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب هذا قول كاتل أحضب ملاقى قاري يا محمد مجيب دعواتك قابل يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب يا نور القلوب
salaamullaahi ya nuura alquluubi waa kooxda dandaawa iyo weliba haddaynu qasiidadaasi dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno isla qasiidadaas ayaa gebagabo idaacadayadii galabnimo waa anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abibakar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب xarbiga qudusiyo ducada kama quusanayn allaha qanigii baryada nagu qaawin maye salaam ullahi ya nuur alqulubi nuur alqulubi salaam ullahi ya nuur alqulubi nuur alqulubi salaat ullah calayka ya muxamed صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب